barnaamijkii wuxuu ahaa brograam socday tobankii sano u dambeysay waxaana loogu talagalay in bulshada soomaaliyeed ama annaga special waxaan qaabilsanahay puntland xarumaha yar waxaa weeye puntland dhammaan goboladana waa ka shaqeynaa waxaa loogu talagalay dadka ay ugu badan yihiin ciidamada ama loo dadka riskiga ama khatarta ugu jira magaciisa waxaa la dhahaa programkan global fund guarantee h i v t b and malaria local organizationsk waxay qaateen h i v gii marka annagu waxaan nahay kaalo haddaan nahay last ten years tobankii sano u dambeysay programkan waa ku howlan aan ka shaqaynaynay sanadkan two thousand thirteen october from 2014 december buu ahaa mashruucan qaybtan waxaan loogu talagalay taargetka la rabay inaan gaarno annaga kaal ahaan waxaa kun iyo toddoba boqol oo qof oo ah dadka ay u badan yihiin ciidamadu buu ahaa organisationadana loo kala qaybiyey marka waa kor u qaadista bulshada qaybaheeda kala duwan aqoonta ay u leeyihiin cudurrada ku faafa galmada oo uu ku jiro h i v idisku sidii dadka loo siin lahaa micnaha aqoon ku filan oo ay ku helaan inay qaabkay isaga ilaalin lahaayeen qaabkii uu ku faafayey waxyaalahaas oo dhan xanuunkan wuxuu leeyahay ka hortag sidiisaba daaweyn ma leh oo daawadiisii weli lama helin wuxuu keliya uu leeyahay h i v gu waa daawo kaalmaatiya qofka marka uu ku dhaco bini aadanka weli ma hayno daawadiisi lama hayo lama helin marka maadaama uu yahay xanuun aan daawadiisii weli lahelin waxaa la rabaa qaabkii aynu inagu isaga ilaalinahay inuusan inu ku faafin ama uu kuugu gudbo in dadku ay bartaan insha allah waxaan rajeynaya taargetkeygu wuxuu ahaa kun iyo todoba boqol inaan gaarno sanadkaas kun iyo toddoba boqolna waxay u badan yihiin ciidamada maanta nasiib waxaan u yeelanay ciidamada madaxtooyada puntland oo garowa inaan u qabanno afartan ah insha allah waxaan rajaynaynaa qaybaha dambe faceka dambe oo noo haray in haddii ay suurtagal tahay aan qayb kale idiin keeno haddii alla idmo waxaan rajaynaynaa in aad ka faa'iidaysataan maanta oo casharadaas aad ka faa'iidaystaan kadibna intiina ciidamada harsan aada uga faa'iidaysaan haddii alla idmo xanuunkaanuna waa dilaa waddanka ku jira marka in laga feejignaado laga digo sida colka oo kale iyo xanuunada kale oo kale in aada looga dilo looga digo dhalinta soo diyaarisay hay-adda kaalo iyo ciddii kaleo soo agaasimtayba aad baan ugu mahadcelinaa waxaanu leenahay waa badan yahay ciidanku inta ka faa'idaystay tababarkan ama doonaysa inay ka faa'idaystaan way yar tahay waxaan codsanaynaa mar kale ku celinaynaa inay mashruucan oo kale iyo wixii la midoo wacyigelinta ku saabsan iyo kor u qaadista wacyiga bulshadaba inay ciidanka aada ugu dadaalaan annagu ka agaasime ahaan waxaanu naga go-an inaan tayeyno horumarka wacyigelinta iyo mataqaanaa waxbarashada ciidamada ballanqaadkii hore oo lagu loo ballanqaaday ciidamadana waxaa ka mid ahaa in ciidamadu ay helaan fasility kasta oo ay u baahan tahay shacabka reer puntland waxaan ognahay ciidamadu inay yihiin baalasha ay ku duusho dowladda puntland la-aantoodna aysan jiri karin sistamka maanta aynu haysanno aynu shan iyo tobankii sano iyo lix iyo tobankii sano u dambeysay dalkeennu uu ku sugnaa ma hirgalan ciidan ahaan haddii ciidamada marka iyaga aan la tayayn oo aan caafimaadkooda laga fakarin oo aan waxbarashadooda laga fakarin oo aan horumarkooda laga fakarin dowladda puntland ballanqaadkeedii waxbaa ka dhimanaanaya tani waa bilow laakiin dhammaad noqon mayso waxaan idinku bishaaraynayaa inay jiraan mashaariic kale oo tayayn ciidama oo ah qaybta waxbarashada oo aanu siin doonna ciidamada oo aanu maanta ka soo qaybgallay ama aanu ugu tagnay hay-adihii siin lahaa in ciidamada la baro luqadaha afka ingiriiska iyo xisaabaadka iyo accountantiga isla markaana aanu idiin samayno xeryaha idinku samayno kombyutaro aad habeenkii aad barataan si aad uga qayb qaataan horumarka dalka oo idinku ekaan keliya difaaca laakiin aad ka qayb qaataan waxbarashada